bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon doomiyaha doorashooyinka soodimaha qaranka oo xaramo cusuba ee lagu diiwaangeliyo dadweynaha ka hergeliyey magaalada jowhar wararkii ugu dambeeyey kulankii u dhexeeyey mucaaradkii madaxweyne xasan sheekh ciidamada dowladda oo kusii siqaya deegaanka biyacda ee gobolka shabeellaha dhexe doomiyaha gobolka banaadir oo saddex boqol ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose xamar u wareejiyey waaxda nadaafadda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegtay in diibba loo howlgelin doono qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada baydhabo warka dibadana waxaad ku dhegaysan doontaan ilaa afar iyo toban ruux oo kuurida koonfureed ugu dhintay daadad qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warku ku dhegaysan doontaan hadduu eebinuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka ayaa xarumo cusub ee lagu diiwaangeliyo dadweynaha ka hirgeliyey magaalada jowhar bashre caldaar canaboore ayaa inoo faahfaahinaya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa magaalada jowhar ka hirgeliyey goobo cusub oo shacabka magaalada jowhar ay ka qaadanayaan kaararka aqoonsiga ee qof ee codka kaasoo ay ka hirgeliyeen xaafadaha qaar ee magaalada jowhar afar xaramood ayay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay ka hirgeliyeen magaalada sida dugsiga sheekh xasan barsane sheekh xuseen cadde xanafi maxkamadda iyo sidoo kale xaafadda kulmis oo goobo loogu hirgeliyey inay shacabka ay ka qaataan kaarka isdiiwaangelinta doorashada qof iyo codka qaar ka mid a shacabka magaalada jowhar ayaa soo dhoweeyey qaadashada kaarka qof iyo codka iskana diiwaangelinayaan xarumaha haatan guddiga doorashooyinka ay ka hirgeliyeen magaalada anugu oo magacay yahay cali xasan cusgow waas kun dhashi gobolka bay gaar ahaan ka soo jeeda statka koonfur galbeed waxaa maanta ka diiwaangeliyay ilaahay mahadiis mataqana hirshabeelle aad iyo aad baa mataqana u mahad celinayaa si sharafle wanaagsan ee mataqana dowladda federaalka soomaaliyeed u samaysay eed eed baa u soo dhoweynaya qof iyo cod maxaa yeelay qof iyo cod haddaa jar nidaam ma jaraayo sharcina ma jaraayo hagoogna ma halaysa ummadda soomaaliyeed waxaa loogu kala dambeeyaa mabaadi'da qaranka sharciga lagu dambeeyaa marka sidaas aageed ummadda ma fahansan waxaa u baahan tahay ummadda qof iyo cod waa u baahansan tahay wax dalka lagu dhisaayo qof iyo cod haddaan lahayn ummadda ma tarayso dilkaa badanaa dhibaatada badanaysa rafaadkaa badanaayo of kumeelgaar shari kumeelgaar waxba ma taro kumeelgaar mataa waa waxa lagu meelgaara ad oo reer rartay reer baadiyo rartay meel gashay u degday oo kale oo kumeelgaar hadaa maqasho faa'iido male tan maanta Soomaali waxaan faysan taas waay qofkii codkaas waay ummadda Soomaaliyeed dal idin meel kasii jooga in odeeyaan qaranka Soomaaliyeed gudaha doorashooyinka shacabku waxa u jeedinayaa in si sharaf wanaagsan doona halkooda u gutaan ummadda Soomaaliyeed waxa u jeedinaa meel kasta jooga mataan inay si sharaf wanaagsan doorashada mataan u qayb galaan bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku faraxsanahay kaarka oo warbixinta inaan qaatay maasha allah oon ka qaatay magaalada jowhar waan u mahad celinayaa ilaahay idankiisa maasha allah waana ku faraxsanahay inaan qaatay kaarka shacabka magaalada jooga waxaan ugu baaqayaa inay kaarka soo doontaana waa anfacaya wax badan maanta waxaan qaatay kaarka codbixinta qaranka waxaan aad iyo aad waan ugu mahad celihaynaa guddiga doorashooyinka qaranka ee na soo gaarsiiyey heerkan maanta aan ku qaadahayno inaan ku ciil baxno kaarka codbixinta waxaa kaleeto aad iyo aad u mahadsan maamulka stateka oo ugu horreey madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo noo suurtogeliyey inaan gacantayna maanta aan ku ciil baxno kuna dooranno kuna codayno marka waxaan soo dhoweynaa aad iyo aad guddiga doorashooyinka hawsha ay ka wadaan degmada jowhar waxaan rajaynaa in dhammaan maamulka hirshabeelle la gaarsii doono aad iyo aadaan ugu faraxsan waana soo dhaweynaa dowlana insha allah waxaan leeyahay shaqada barteeda laga sii wada insha allah dowlana shabeelle ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee waxaan u mahad celinaa ilaahay ilaahay ka sokowne madaxweynaha ee hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen ayaan u mahad celinayaa dadaalka iyo juhdiga iyo go'aanka geesinimada leh uu qaatay in markaas shacbiyaddiisa uu soo geersiiyo heer inay qof kastaba codkeeda ay dhiibato oo ciddii aa dan oy ugu jirto dalka iyo danta oy dadka ugu jirtana ay oy codayn karaan intaasaan aan aan aan aan ugu hambalyaynaa heer hirshabelle bulshadan waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan ninka muwaadanka ah waa inay isdiiwaangeliyo codeeyo loona codeeyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee xuduudaha ee ku sugan magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in maalin maalin kasii dambeysa ay sii kordhayaan tirada isdiiwaangelinayso qaadanayano kaarka aqoonsiga ee doorashada qof iyo codka ee magaalada jowhar tan iyo markii laga daafuray wararka ugu dambeeya kulankii u dhexeeyey mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh cali axmed ayaa inoo faahfaahinaya toyda soomaaliya ka furmay kulan xasaasi ah oo u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha mucaaradka ee ku midoobay madasha samatabixinta soomaaliyeed kulankan ayaa ah ujeedkiisa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhageysto tabashada xubnaha mucaaradka waxaana kulankani maanta horey loogu ballamay labada dhinac wareegii labaad ay wadahadaladoodu ee lasoo dhaafay ee dhacay saddexdii bishan luulyo xubnaha madasha mucaaradka ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed waxaana wehelinaya ra-isul wasaarayaal hore guddoomiyaal hore madax kale iyo siyaasiyiin caan ah kaasi u furmay ee mucaaradka iyo madaxweyne xasan maxamuud ayaa lagu lafaguri doonaa doodaha la xiriira dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka dalka lama oga natiijada rasmiga ah ee kasoo bixi karta shirkan oo ah mid si weyn indhaha ay uga wada hayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya ciidamada dowladda ayaa kusii siqaya deegaanka biyacadda ee shabeellaha dhexe mar kale bashir cali daahir ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa kaaminka ku haya degmada biyacadde si ay ula wareegaan halkaasi xilli deegaano dhowra oo ka tirsan degmada biyacadde ay la wareegeen saacadihii aan kasoo gudubnay halkaasoo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaaba saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in haatan maalmaha dhow ay la wareegi doonaan degmada biicadde oo kol hore ay soo galeen dagaalamayaasha al-shabaaba sidoo kale howlgalladan ka socda bariga gobolka shabeellaha dhexe ayaa inta badan la doonayo in looga saaro al-shabaab deegaanadii ay kol hore soo galeen ee bariga gobolka shabeellaha dhexe inta badanna la doonayo in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay halkaasi si buuxda ula wareegaan sidoo kale deegaanadii ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee al-shabaab kala wareegeen ee hoostaga degmada biicadde ayaa haatan weli waxa ay ciidamada ka wadaan howlgallo xoogan oo ku aadan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada kale ay ku sugan yihiin bariga gobolka shabeellaha dhexe ciidamada macawiisleyda ee deegaankana sidoo kale ee barbarwadaan howlgallo qorshaysan kaasoo ay ka fuliyaan deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin dhowr jeernana weeraro ay ku qaadeen fariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin bariga gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay ku dileen horjoogayaal i xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaaba gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ka tirsan hirshabeelle ayaa haatan waxaa ka socda abaawilo aada u xoogan oo ku aadan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay soo galeen ee gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muunga aaba ayaa saddex boqol oo ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee xamar u wareejiyey waaxda naafada iyo bilic soo celinta dowladda hoose ee xamar si loo dardargeliyo nadaafada iyo bilicda caasimada duqa muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka uu muddooyinkanba ku howlanaa dib u qaabeynta iyo howlgelinta shaqaalaha dowladda hoose ee xamar dib u habeynta nidaamka maaliyadda iyo sameynta xirnidaamyada qaabeynaya shaqada shaqaalaha si qof waliba uu u heli karo xuquuqdiisa as-aasiga ah islamarkaana bulshada caasimada ay u helaan adeegyada ay ugu baahan yihiin dowladda hoose ee xamar ayuu yihi duqa muqdisho waa kan muungaab oo arrimahaasi ka hadlaya
liis saddex boqol oo shaqaale ah oo mushaari ah oo la kala saari doono cidda joogtay cidda aanan joogin waxaa lagu qoray maanta kadib waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta waxaana u agaasimaa agaasimo suude laga bilaabo saacaddan liiskaas oo intaa fadidiin ah waxaad iska xadirinaysaan waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka dowladda hoose ee xamar howlaha u istaaga waxaa ka mid ah in dib loo qaabeeyo oo dib u habeyn lagu sameeyo shaqaalaha iyo shaqadoodaba maamulka maaliyadda iyo dakhli aruurinta wixii soo gelaayo iyo wixii baxayo iyo cidda la siinayana in la hubiyo iyo waxay gobolka u qabato arrintaas arrin oo habeen lagu riyoodo maahan guddi ah loo saaray guddiga loo saaray waxaa ka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir guddoomiye ciise iyo tiam agaasimayaal ah oo shaqada shaqaalaha ka mid ah ayaa loo hawshaas loo xil saaray muddo saddex usbuuc ku dhowna ku howlanaayeen wixiina waa la soo gebagabeeyey shaqaalihiina koox walbaba iyadoo lagu saleeyey qaab iyo aqoon iyo khibrad iyo wax kasta hanaan loo maaragtay xeer nidaamiye loo jideeyey lagu soo saleeyey annaga canshuuraan qaadnaa gabadha bakaaro joogto tusaale ahaan ama suuqbacaad ama xamureyne ee dukaanka gedayso ee maanta laga yaaba afar shaati iyo laba macawiis inay u gadanto ayaa waxaan ka qaadnaa canshuur canshuurtaas marka la soo aruuriyo haddii aan farqaha dad gaara ugu shubno ama aan canshuurtaan aruurinoo dhan kulligeed aan mushaar ku qaadano maxaan noqonaynaa waxaan noqonaynaa koox maafiyahaan noqonaynaa maamul ma noqonaynaa gabadhaas marka aan wax yarkay gedaysa aan canshuur ka qaadan waa inaan adeeg u sameynaa waa inaan jidka u hagaajinaa waa inay isguul lacag la-aan ilmaha u heshaa waa inay isbitaal heshaa waa inay masaaj heshaa waa inay haddii la waddo saxay baabuurka ku mari karta ay heshaa waa inay jaam aynan gelin wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegtay in dib loo howlgelin doono qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ay ku yaalaan magaalada baydhabo siraaji israaq ayaa warkani baydhabo kasoo diray kormeerkan uu horkaciyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed doctor xuseen maxamed daahir ayna qayb ka ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid a agaasim waaxidada wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxay ku tageen mid ka mid ah xarumaha bixiya adeegyada caafimaadka ee bulshada loogu adeego taasoo ku taalla mid ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ujeeddada kormeerka ayaa ahayd sidii indheindheyn looga soo samayn lahaa habka ay u shaqayso xarunta maadaama maalmihii ugu dambeeyey ay gaab ku jirtay islamarkaasina xilligan wasaaraddu ay qorsheynayso sidii dib loogu howlgelin lahaa wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan madaxdii ka socotay wasaaradda ayaa mid mid u kormeeray qaybaha xarunta ay ka kooban tahay iyagoona warbixino kala duwan ka dhegaystay howlwadeenada xarunta ugu horeyn waxaa warfidyaenka la hadlay islamarkaasina u faahfaahiyey qaabka ay u shaqayso xarunta madaxa hay-adda a m c gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo xaruntan in muddo ay taageeraysay hay-addiisa isagoona ka warbixiyey xilligan caqabadaha jira iyo waxyaabaha ay doonayaan in laga caawiyo
may marlamaad farxad ning ah in shaqaalihii hore sideed sanatan ka shaqeeya jiray yoo go-aansay in xarunta un hirnaana in yoo dib aan ka naqdaan in si voluntary aan ka shaqeeyaan yoo kaaladayaan wasaaradda caafimaadka maaragtay dadaalshee iyo hogaamintiye ila talintiye wasiir iyo agaasim iyo dhammaan baxda wasaaradda ma inshaa faday labada kun tomiyo todobada i m c xaruntoon la wareegtay iyadoo weliba xoogaho qaab oo suuq camal aan dhisan laakiin markii dambe isbedelo badan iyo maaragtay dib u dhis badan meel xarun caafimaad aan naqatay siyeedkii sinanka dambe in xarunto ma haytay xarun si toosa aan shaqeyso waana maamulaaso i m c iyadoo ku helaaso b h a fan ku helaaso alxamdulilah siyeedka sana waxyaalo badan lahanqawadi adeegyo badan oo bulshada koonfur galbeed aan baahnayti gaar ahaan reer baydhow iyo dadka deegaanada aan dhow ka degan yaa lahanqawadi adeegyadaas oo sinsan ha aragteen qaybo shalgidisan ah insha allah shaqaalihi haddana may mar lamaad mar saddexaad may diyaaran in xarunta in hirnaana ayoo si voluntary ka shaqeeyaan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa dhankiisa sheegay in xaruntan dib loo howlgelinayo islamarkaasina muhiim ay u tahay bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo
may daaanbisi sax ah oo official wasaaradda aan lagu wareegdamay raadis xaruntan oo adeega bulshada aan hayta oo suuqa walaha ka taala suuqa walahana reer baydhabo iidan kase manaha miilinka dad badan tuulooyin badan ayaa manaha gadaalsho jiraan oo manaha inshaada lonkoyow marka xaafado naftiyo xaafado inka horeeyay waa inshaagad eedban degan waay oo manaha oo most populated ah markaasna saraadiya shaga fay la haytan dadaal fay la haytan geeg shiladii intii kiis la gobday un aragnay manaha inshagdaya noog filan manaha intii oo laha gobday iyo inta qiibado xaruntan kooban hayti oo manaha all in one hayti manaha walba banaanka ninka bahan computerka nagadooy shaybaarka nagadooy daawadii nagatooy dalmadii nagatooy
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed doctor xuseen maxamed daahir ayaa isna dhankiisa sheegay in muhiimadda kormeerkooda uu ku qotomo sidii xaruntan dib loogu howlgelin lahaa islamarkaasina loo wadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka ee loo sameynayo bulshada ku nool xaafadda suuqa hoolaha ee magaalada baydhabo madaxa a m c ee koonfur galbeed iyo shaqaalaha aan u imaanay xaruntan caafimaadka iyo dhalaanka hooyada oo suuqa xoolaha ku taalo waa xarun wasaaradd mar mar walba hoos imaaneysay systemkii wasaaradda ku jirtay laakiin maamulkeedii iyo maxaan leehay mushaar bixinteedii ee qaabilsaneyd i m c haddana maxaan lehay si toos ah shaqaalihii maadaama ay ahaayeen shaqaalo wasaaradda caafimaadka ay si toos wasaaradda ula soo xiriireen i m c markuu gaab galayna shaqaalihii meesha xarunta lama xiraayo ee ayagaa go-aansaday inay maxaa lalahay sii shaqeeyaan mahadnaq aynan wadno darteeda idinkugu imaanin anagoo maxaa lalahay wasaaradda wakiilka ah iyo maamulka guud ahaan dowladda koonfur galbeed uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waa ku waa ku waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee isu xilqaanteen halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio shor markana warka caalamka ugu yaraana afar iyo toban ruux ayaa ku dhimatay daadad iyo dhulgo ay sababeen roobab mihigaan ah oo maalmo ka da-ayay kuuriyada koonfureed sida uu sheegay xafiiska maareynta masiibooyinka ee dalkaasi waxaa jirtaa cabsi laga qabo in dhimashada ay sii kororto iyadoo ay socdaan gurmud kaloo fidrin dadka iyadoo lala yahay ilaa ay hadda laba iyo toban ruux muuqaalo la soo duubay ayaa muujinaya dad dhex mushaaxayo dhoobo qara weyn ku taala magaalada loo dalxiis taga ee gebiyong axaddii iyagoo kaga gudbaya buntada burbursan si ay u gaaraan hoyga dadka laga daadgureeyo dhanka koonfureed tuulo dhan ayaa waxaa daboolay caro iyo qashin kadib dhulgo ka dhacay bartamaha gobolka kunjingon akhyaartana dhegeysanaysaa war wixii dalka ay dib u daacawan soo gaaray waa inaga intaa cidda warka eegaseegana waxay dib ugu dalacan karaan barta aynu facebook kuleenahay radidow shoar sidaas iyo nabadgelyo